asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal ha ka dhowaada darsigii addifaac can araadi lmuslimiin iyo fadiilatu asheekh maxamed garaar oo wasankan oo kale isan ku baratan idaacadda islaamiga alcandulus inta isan kula socotaan ballantaanna weliba ah inay ku wada faa'iidaysana in sha allahu tacaala
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عشرك لباتمات كتابك الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان إن الشيخ عبد العزام رحمه الله ما يرهي ولذا يحرم على الناس الادخار في حالة الحاجة للمال ولذا سندرادية يحرم ميكو حارنها على الناس ضدك مسلمين تهاي ميكو حارنها الادخار إني كيد سدان مالك إني كيد كدكدانو ميلك حري سدان في حالة الحاجة xaaladda liinbaahanyi lilmaali maalkii liinbaahanyi yaaba ku xaaran ee waayo bal masaladaasaan fiirsada muslimiintii maal ini keedsadaano meelka kuusano meel galladaan maal liin isticmaalane naniinbaahnae meel isku kabakaaran ka dhakaan xaaraan waayaba haddii muslimiinta iyo aan baahanyiin marka bal taasi iskaba dhaafee laqad su'ila may la weydiiyey ibnu taymiyata sheekhulislaam ibnu taymiya la weydiiyey raximahullah su'aalan su'aala la weydiiyey walow daaqa almaalu can iطcaami jiyaacin waaljihaadi aladii yatadararu bitarkihi yutadararu bitarkihi فقال قدمنا الجهاد وإن مات الجياع كما في مسألة التترس وأولى فإن هناك أي التترس نقتلهم بفعلنا وهنا يموتون بفعل الله يعني ميل يا شيخ بل ميل بلويدي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سؤال اه walow daaqa almaalu maalkii haddii yaraado can itcaami jiyaacin dad gaajaysan quudintiyo iyo waaljihaadi jihaadka biyowshay alladii jihaadkaasoo yutadararu laka dhabtooda muslimiinta ka dhabtoodaan bitarkihi jihaadkii ini laku tabo lamadaas ini wada deego haddii maalkii muslimiinta ku yaraado mayla sameeler muslimiintii maala qabaan koow dhanna waanu jihaad farduceen ee teegan ini walaku qabada an baahan gaaladii baa haddii waliinku qabana muslimiinta qabsadaas walwalba baabi'iyaas hididka an siibaas dhannagow dhannaga kaleeto dad muslimiin a baahana jaraan marka iyoona baahidii oo laku qabadoo balfade lan gurmudoo liin gargaaro lamadiina maalkii wada deero waay meeloleydka toosi mus dadka baahan la siiyo oo gaalada dhulka qabsato jihaadkii la isku dhaaf ummata gaalad gaalanta ka dhigdo masena ini dadkii baahanaya la isku dhaafo maalkaas jihaadka la geliyo gaalada la isku fuji gaalamee la isku saara lamada lay nagata ma oshii hal mar maalkii maka wada filan salla waalee la arri markaas inta la hormaraysiye su-aalanaa la weydiiyey ma eray walow daaqal maalu maalka haddii ku yaraado oo deero waayo an itcaami jiyaacin dad gaajaysan quudintiyo iyo waljihaadi jihaadkii ini laka fuliyo alladii jihaadkaasoo yata yutadararu laka dhabtoodaw bitarkihi kutabowshay laka dhabtoodaw jihaadka haddii laisku dhaafo halka dhabtoode leanna gaalaba dad qobsadaase fa qaala bay ka jawaabay qaddamna aljihaada jihaadka horumaryaanay arrimuhu maalkii may geliyaanee jihaadka waa in maata hataa haddii dhammadaan aljiyaac dadkii gaajaysanay haddii dhammadaan hataa dadkii gaajaysanay hataa haddii dhammadaan jihaadka geliyaan owa sabab may la madata kamaa fii mas'alati tatarus mas'aladii gaashaanka dhakadowka gaalada dad muslimiin ee gaashaanka dhakatay iyo difaaca ka dhakatay sidii ka sugnaaytay oo kale way iyo wa owlaa weliba ku sii mudan gaalada haddii iyo oo muslimiintii baabi'ida fadaaso qabsata fadaasa dad muslimiin ah isku hormariido gaashaan iyo gabaadka dhakato dirca ka dhakato mayla sameeyey iyo oo muslimiintana liinlaga sadaana gaalale liinlaga sadaaw wal dhawaaya markaas tangiya malan dhaafana marka ti ahay tangaa ku daran waay tangaa ku sii mudan waay mayse in ku mudanta fa inna hunaaka ay tatarus meelasi ileen tataruska mas'aladiis naqtuluhum uniiba dilaana markaa bificlinaa fal una samayna ka dilaana marka uniiba habadii hubka ka ridahayn meeli muslimiinta gaashaan lakadhakadii ka jareen marka gaalada iyo muslimkii gaashaanka lakadhakadiiba isla dhawahayn unii ficil una sameeyano ka dhamadawahayn laka dilahayn wa hunaa masalan tan ee yamuutuuna dhammadaan bificlillaah gaaji ilaahay qadaray iyaa ka dhammadaya marka unama dilaahayna wa hubka una ridaana ba ka dhammadaayan baa laku reebo waayo iyo oh un hubbanka ridahayne iyo isku dhammadahayaan way tan laakiin maalkii le jihaadka la geliyey qaala qurdubi qurdubi ma eray raximahullah ittafaqa alculamaau culimmadii ma iska raheena ina iska khilaafne calaa annahu xaalka inuu seeyey idaa nasalad hati haddii haka degato bilmuslimiina muslimiinta haka degda xaajatun baaha baaha haddii muslimiinta haka degdo bacda adaa'i azakaati zakadii markii la biyi kadib fiiri muslimiintii zaki ku qaadnay zakadii way dhiibay way biy markii zakadii la biyi kadib yama hadarasti baahahantiideeda hadarist oo lainku maaraman sida baa jihaadka maal jihaadka laka gala oo kaleeto fa innahu xaalkaasi yajibu may waajibeeye sarfulmaali maalka ini laka bey ilayha ila alxaaja baahidaas ini maalka muslimiinta lakabiyi waajiba nagadaasa ini muslimiinta maalsho lakabiyi baahidaasi waajiba nagadaas mal erow muslimiinta maalsho sakada waa wal kubiye wal kale ka waajiba male halusku dhaafay mal erow mar sabab baahidii muslimiinta dhanba hayti ba teegan marka maal muslimiinta meelan yaala walba ma taraw markaas ini la biyo wal taraasa marka marka maalkaas ini la biyo xaajadaas muslimiinta ka teeg in laka biyo wa taasa nagadaas marka tan hata la sameeyahaayo mararka qaar tawdiiful amwaalka iyo la sameeyahaayo markaasi muslimiinta hoogaha yaryar ini laku aruuriyo la sameeyahaayo wa oo gaalada isku ku dhawabo marka oo sakadii anhayn sabab haddii kistaasi la dhaafo walkala ma lahaya oo holiilka qobda marka baahida sheentay marka daruurada sheentay idiraar wu markan ini maalkii muslimiinta laka bii waay meelasi marka sababtana waaba aragnay tii horeyna han tilmaagnay jaahiduuha baad aragdo gadaalshee jaahiduuha baad aragdo mise jaahid aad aragdo maalka ha mari maalka ha marya had iyo jeer aragdi marka maalka ahmiyadda uusan leeyihin marka jihaadka wa qaala ma erhay maalik imaamu maaliga usiini ma erhay raximahullah yajibu may ka waajiba cala annaasi dadka fidaau asraahum dadka laku haysada muslimiinta inay mada furasho ku dhiibaanma xoolo ka furodaan ya ka waajibaas wa in istaqraqa haaba dhammaysado daalika maalkasi dadka muslimiinta laku haysi laha ka furodow amwaalahum amwaalalmuslimiin muslimiinta maalshaba dhammaysado wa haadaa ijmaacun kaasina walka ijmaacsanyi aydan fiiri lan dad muslimiin aba gaalo haysato dadkii muslimiinta ahe markan gaalo ilaha kufuruda la fadee marka maala maala liinbaahanya in la geliyo xataa muslimiinta maalsho dhan hooba ka dhammaada dadka muslimiinta ee gaalada haysato waa laha kufujiya we maalka meela la geliyo we fiiri adi masaladaasina masale ijmaaci waa aydan sidii masalada hore oo kaleeto walxifaadu badbaadiyowka iyo dhoorowka cala addiini diinka la badbaadiyo dadka muslimiinta ee diinsho la badbaadiyo diinulislaam la badbaadiyo muqadamun kii la hormaraysiya waa cala alxifaadi dhoorow iyo badbaadiyow oo cala alnufuusi nafyaalka la badbaadiyow nafti ini la badbaadiyo may ku horreeye maal may wahe ini diinka la badbaadiyo horreey walxifaadu dhoorow i badbaadiyow cala nufuusi nafyaalka la badbaadiyowna awlaa usi mudnaanta leh min alxifaadi dhoorow i badbaadiyow cala almaali maalka la dhooree la badbaadiyow usi ku mudnaanta leh marka fa amwaalu laqhniyaa'i maalqabeennada hantidiyo laysad maahan aqlaati ku qaalisan walaa atmanati ku qiima roon min dimaa'i almujaahidiina mujaahidiinta dhiijo marka falyatanabbah hi baraarugeen hundurmeeda ku kaheen dad hajeeda nagadeen al aqniyaa maalqabeennada dadka muslimiinta ee maalqabeennada hantida faylahaysado hundurmeeda ku kaheen hundurahayaana ante hundurmeedan ku kahayaan aan baraarugaayaan ilaa xukmi illaahi xukunka ilaahay ka xukumi fii amwaalihim hantidiyo hantidiyo maalka maalkiyo haysadaan xukunka ilaahay saaray dadka baraarugsan nagadeen xaysu meel aljihaadu jihaadka fii ashaddi alxaaja baahidanka daran jihaadka anqaba ilaa amwaalihim hantidiyo jihaadkii may anbaahini baahidanka daran hantidiyo haysadaan markan xukunka ilaahay maalsho saari ogaadeen wa diinulmuslimiin fiiri iyo od habuu ka liinduulow gaalahan goodida muslimiinta oo duulaanka ka eelka sheegay gobolkaas inaa ku socoto mashaarif ashaam jasiirat alcarab meelo liinku bahawe yalka sheegay arla dhowban ahayn nabiga calayhi isalaatu wasalaam istinfaar caam ee ka dhawaaqay dadka hantida haysadaan muslimiinteena inay hantidii biyaan dadka muslimiinta ee gaalo la dagaalamaka maalgeliyaan ya nabigan ka baagay calayhi isalaatu wasalaam afdalu ummati moxamed sala allahu alay slam bacda nabiyihaa eh abubakar sidiiq dheh radia allahu canhu abubakar maalshii dhanga biy sinti maku reeban usiina socday ogow usiina gaadidje iyo qubshe iyo walaaje diyaarsadii socdo safka horee ka jara hantidiis oo dhanga biy ganacsi lahay walaaika ganacsi lahay kulli biyi haye cumar ma ka higo cumar nusabiy hantidiis kala bar nusabiy nusa reebay hadda zamankan lan hantidiis lan tujaarta muslimiinta ee kumada hantidiis nus dhiibi dheegdeed ka dhammaanba dhiibi iska dhaafe ya haano yaro munaasabaadka lagu qaadowba yalla la yaabinye marka anasa la yaabinye marka hantiisu nusa dhiibi cusmaanka kiinkooy cusmaan may dhiibi tiradii ooba ilaahay la garado karo maalku isa dhiibi marka nabiga calayhi salatu salaam mimbarka saaran yaa muslimiinta han bandhiki markaasa ma eray cusmaan wal tiro badan a sheegay inuu is dhiibi marka haddana mar lamaada ka nagi mar saddexda ka nagi maalku sidhiibi ilahay le taladiis garooda koro marka markaasaa nabiga ma erhay calayhi salaatu wasalaam cusmaan geekal ku bilaawo ya shay wal ku dhawaamo maleb waal wal ku dhawaamo maleb geekle ku bilaawo nabigaan erhay calayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan ibnu cawsaas oo kaleet walehay ku sii daayo ansaariin muhaajiriin lambol ishaay ybiy marka dadkaa salka dayda lafada marka dadkaa sooba liinka dayna dhabaatadiiya wala arga doona marka hooba liinka dayna dadkaas naftiina qadime maalkiina qadime marka markaasaa ilaahayn gargaaraya subxaana wa tacaala ayib bal waxyaabaha la yaabka le may kumadaa un ilaahay bana fari cibaadai daacinin ata maalkan lebiyaaw naftan lebiyaaw cibaadai daacinin ata ilaahay bana fari ilahay baan ka dhawaadahay gaalada ayn ka dhawaadahay tujaarta gaalada hantida maalin kasta biyaayan kollayom biyaayan hantidiyo si muslimiinta liinka gumaada iyo ka biyaayan ciidanna laka diyaariya gaadida laka diyaariya qalaba laka diyaariya wal kasta laka diyaariya ya sanad walba ciidanka walaalka dare miisaaniyadiisa walaalka sii dare marka dhaqaale ka biyaayaan ay ka caabudahayaan ka dhawaadahayaan marka ya naftiyo ku heleen ini on noolada korna injaro korna haddii oo saasan weelna jarawshoo ku arageen meelas amaa cibaado ahaan maya cibaado ma ah unoo cibaadaba ning ata jarawkana ning ata cibaadana ning ata wala una nidhiimaata marka wala la yaabo wahay wala una nidhiimaata marka ayib wa diinu lmuslimiin muslimiinta diinsho wa diyaaruhum iyo dalashoo mucaradatu ma halaysan ka jirta lizawaali inay baaba'aan marka markan tujaarta muslimiinta inay hantida maalsho ilaahay ka xukumay inay baraarugaan waa bay weeli jihaadka baahidanka doranka maalsho on qaba diinta muslimiinta iyo diyaartii iyo muslimiinta yacni deegaansho iyo dalashoo mucaradatun may halaysan ka jirta lisawaali ini zuulanba leero muslimiinka madoo ha jara jari dhul islaam leeya mar ha jara jari ini leero yaa halaysan ka jaraan marka ya waa ka waataan leeyahay xasan gurguurata taariikh dhibaato badan ah uni etoobiya hana dhexmaro jirtay jihaadiyiin iyo niman jihaadiyiin e may haddagaa lama jaray leya ya may haddagaa lama jaray leya kuwo kirishtaan yo haddagaa lama jaray taariikhdii ahay ini la bedelo waa leey marka la roojiye taarikhda taarikh hun waa leey marka taarikhdaas ini la roojiye waa la walaalo walaalnimada alla guba dheh gab alla sii dheh walaalnimada inta walaalnimo taal ya gaalada iyaguna farqiga niindhahay hal baabi'iyoy jihaadkii culimmadii akhyaartii aawteedan obowteedan ha jihaadayanoo dal i daar islaamka waladeen dad muslim oo dalle ka nagadeen ee gaaladu isku ku reebeen dagaal macno laang e haya ley marka colaad macno laang e haytee ley marka bal waran bal adduunyada gaalalkan oo kale inta ku heleen inta ku sheeneen talow inta ku heleen kan dadka waa badbadan yihiin gaalalkan inta ku sheen dhadeen kan oo kaleeta leyba helaayeen sidiio meelaha ku helaayeen kuwa qarsoomo kudorsan ku doran marka marka reedee arrintaasi marka may wahay muslimiinta inay baraarugaan way marka mucaradatun lizawaal dal islaam oo ha jara jari yalla waayo doono adduunya khariidada laku tirtira doono haddii se laka socdo dad muslim oo diin diin la haada jari muslimiin haada jari iyo mayla arga doono iyo kaniisado ka aruurayaan marka masaajidada iyo diintiyo meelaha ku tabeen linkasaana marka taasaa ka wayas haddii waajibkana niinsurumna way walaqniyaaw maalqabeennada haariquuna bay ka maashaysan yihiin fii shahawaatihim shahawaadiyoo ka mashquulsan yihiin marka aa lambad walifadaw ini aamo meelifadaw dhiifado meelifadaw ka raaxaysado meelifadaw ka badboodo sadana ka mashquulsan yihiin hantiilayaalka muslimiinta shahwadii oo ka mashquulsan yihiin marka walow saama al aqhniyaaw maalqabeennada haddii sooma lahaayeen yowman waaxidan hal maalan lay ku sooma lahayn can shahawaatihim walayo shahwadu ka biyaana maal maalin kasta biyaa shahwadii olay ka biyaaya haddii gee kole ku sooma fadeen yowm waaxid anta maalqabeenee muslimiin adduunyada roogda gee koley sooma fadeen walay shahwadu ka biyaayeen gee usaa laha ku qaada fadi gee koley haddee yowm waaxid wa amsakuu eydiyahum galnyaajo ku reebada lahaayeen can itlaafi lamwaali maalka ka baabi'intiisa fii kamaaliyaatihim waxyaaba shahwaadyo kasii dhammaystirayaan marka kamaaliyaadka yacni shahwadiyo ka dhammaystiradayan marka baabuurka hoo shalay wadaday mm kan walaa duuga nagaday koo kale bahe shan baabuurka oo kale gadaday leeyimi gurugkii shalay degnaay kan walaase nagaday gurug koo kale dhisaday leeyimi labaska kii shalay wadaday kan shalay daraada qabay koo kale gadaday leeyimi kamaaliyaadkasa ka mashquulsan yi marka war walaan adag ka mashquulsanta roojibig yoom waaxidee leey hal maalin adeh maalqabeennada muslimiin geeka soomaha wala aysan geeka ka ciyaara jarteen maalka ka fataala jarteen geeka bes la roojii leer yoom waaxid ah hal maalin leey waxawaluuhaa hantidaas markan aan wareejii fadan ila almujaahidiina mujaahidiinta fii afghanistaanka jihaadeen alladiina kuwaasoo yamuutuuna dhammadaayaan bardan gobaban dhammadaayaan marka gobabka dhammaayah arlayda in gobaba ka dhihaya watataqadacu aqdaamuhum luwaajo gagohogay min athalji barafka gagoyahay luwaajo walaa yajiduuna an helaana quuta yowmi maalantiyo wal aamaanna an helahayn walaa dakhiirata an haysana maraagi laka dagaalamaayo marka maraagi i rasaastii la ridaayina an haysan yadfacuuna bihaa isku kareebayaan can anfusihim naftiyo ka difaacdayaan wayaxqinuuna ka dhooridayaan bihaa iyo dimaa'ahum dhiijo ka ilaalsadayaan an haysana maraagi la ridaayo an haysana marka dadkaasi ka biilahayan aquulu may lahaa low dafaca alaqniyaa'u maalqabeenada haddii dhiibi lahayan masruufa yowmin waaxidin hal maalan wala iyo masruufadaayaan bes elay dhiibi fadeen lilmujaahidiina alafghaan mujaahidiinta afghanistaan sii lahayan la axdatat hantidaas yoom waaxid ee masruufka iyo biyen may haddara sii faday amwaaluhum hantidiyo biidni illaahi ilaahay idan shay takhyiiran isbeddel kabiiran oo weyn fil jihaad jihaadka ka sameeye lahaytay naxwa nasri oo guul ah marka walaqad aftaa may fatwooday kibaarulculamaa culimmadii u weyneeyeen ya fatwoodeen wa calaa ra'sihim an ka horreey fadiilatu sheekh cabdulcasiis ibnu baaz an ka horreey raximahu llahu tacaala may fatwoodeen dafca zakaati zakada ini lindhiiba lilmujaahidiina alafghaan mujaahidiinta reer afghanistan ini zakada lindhiiba dafcu cafwan dafcu zakaat zakada ini lindhiiba lilmujaahidiina alafghaan mujaahidiinta reer afghanistan lindhiiba min acdami alqurubaati walal leynka dhawaada waxyaabaanka weynka kumadata wa afdalu sadaqaati sadaqataanka fadl badan waa arrin marka ya fatwoodeen culimmadaas asheekh ibnu baas raximah llahu tacala aan ka horreeyo alkhulaasatu warkii oo kooban murtidiisa awalan koow aljihaadu binafsi nafta inii laka jihaadoo qof walba naftii saaxada dagaalka seedoo cadowga la xisaabtamo fardu caynin horta farducayn way calaa kulli lmuslimiin muslimiinta oo dhan farducayn ka eta fil ardi adduunyada ka sugan muslim kastoo adduunyada ka sugan farducaynka ka etaa ini gaalo la dagaalamo haaniyan laa idna ogolaasho liaxadin qof min sugnan calaa ahadin qof kaleeta marka filjihaad jihaadka dhexdiisa qof ini laku eedan qaadado qof kale kale jihaadka dhexdiisa ma la aragoo marka falaa idna lilwaalidayni lamada waalid ini laku eedan qaadado ma waajibna cala alwaladi unugii la dhalay maka waajibna haalisan tan saddexaad aljihaadu bilmaali maalka ini jihaadka lakabeey fardu caynin fardu cayn wa wayaxrum may xaaraan aha aliddikaaru ini maalkii la keedsado oo la xaraysado oo meela dadanka jare la erolin isticmaalan xaaraan wey maadaama aljihaad jihaadkaba haddii usa ay bixaajatin ka in baahan ilaa maali lmuslimiin muslimiinta hantidiio jihaadkii baan baahanyi marka raabican afraad ina tarka aljihaad jihaadka oo la kutabo ka tarki salaad salaada la kutabayaa la madeeyey waasiyaami soonka la kutabayaa la madeeyey bal tarkuljihaad jihaad kutabowshee ashaddu daran fii haadihi alayaami maalamo tan ee marka salaadi soonka la kutabi may kusii daran jihaadka la kutabee kusii daran waygeeg wanaqala ibnu rushd ibnu rushd mahaguuriyey alitifaaq alitifaaqa in liiska waafagay culammada islaamka ka ijmaaceen calaa ana aljihaad jihaadka idaa tacayana haddii fardu ceeg nagado aqwaa inay ku xoog badan yihin min adahaabi inbahow ilaa xajati alfariida xaj oo fariido waajib ayni lahagododo ini ku farad sinya ku xoog badan yihi jihaadkii aaminkii farad ceeg nagado ijmaacu maylkiliya yaa maalkii adag xajigii fadii sanadkan jihaadka geli ilaahay waalmakiinku sheena ya haddii baahidii bi jihaadkii farduceen ayaa teeganta marka ilaahay kii darjaaye ya maadaa hunduraan dadka hata sheeqay maaha sheekh marka hunduraan sanad welba xajiyaayaa marka ramadaan welbana ha cumraysadaaya marka waa ka umutiino dal io diinba waltiraha waaba dad dad hundurahayo marka qaflila ka jara macnaha waaba wal moogib xaaladda jartoba wal hilmaansanyib marka hilmaan la ka jara marka والله سبحانه وتعالى أعلم